بسم الله الرحمن الرحيم هل يعلم أنت الله سمعت أي القرآن أنزل قبله waxaa laga wariyey yaxyaa inuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey abaa salama waxaan abaa salama weydiiyey ayu lqur'aani qur'aanka keedaa unzila la soo dejiye qablu yacni loogu soo hordejiye markii hore qaala waxau idhi yaa ayuha almudassir waxau idhi waxa loogu soo hordejiye qur'aanka yaa ayuha almudassir suurat lmudassir faqultu waxaan idhi markaa faqultu markaa waxaan idhi haddaan abusalama ahay haddaan yaxya ahay aw iqra mise iqra ayaa la soo hordejiyey yani labada mudatir iyo iqra misee horreeyey faqaala waxau ihi sa'altu waxaan weydiiyey jaabir ibna jaabira bni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahi waxaan weydiiyey radia allahu canhu ilaahay raallaa ka ahaadee ayu lqur'aani qur'aanka keebaa unzila loogu soo dejiye qablu hore jaabir ayaan weydiiye baa u yihi su-aashaa faqaala waxau yihi markaa jaabir yaa ayuha almudassir yaa ayuha almudassir ayaa u yihi markaa jaabir faqultu waxaan idhi aw iqra mise iqra ayaa ka soo horreysay mudassir qaala waxau yihi jaabirun jaabir waxau yidhi uxadisukum waxaan idinka warramayaa maa xadahanaa bihi rasuulu llah rasuulka alle wixii uu nooga warramay ayaan idinka warramayaa qaala markaa waxau ihi jaawartu qaala waxau ihi markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam jaawartu waxaan ku ictikaafoon ku nagaaday bixiraa'in buurtaa xiro la yidhaahdo ee maka ku taal godka ku yaalla ayaan ku nagaaday ay bigaari xiraa shahran muddo bil ah falamaa qadaytu markaan dhammaystay diwaarii ictikaafkaygii halkaa godkaa xile ku yaalla aan ku ictikaafeen ku nagaaday markii aan soo dhammaystay ayaa nasaltu aan ka soo daadegay buurtii fastabtantu waxaan dhexdhexaystay markaa ama aan dhex degay batna alwaadi toga dhexdiisii ayaan degay fanuudiitu marka waa la yeedhay oo fanadartu amaamii fastabtantu dheh markaan dhexdhexaystay batna alwaadi toga yacni barhtankiisii markaan dhexdhexaysteen dhex marayo ayaa fanuudiitu la yeedhay fa nadartu markaa waan eegay amaamii hortayda ayaan eegay wa khalfii xaggayga dambana waan eegay wa can yamiinii midigtaydana waan eegay wa can shimaalii bidixdaydana waan eegay oo falam ara ma arag axadan qofna markaa ma arag waxa weeyaan cid alla cid hadlaysa waan garan waayo uma nuudiitu dabeed waa la ii dhawaaqay oo fa nadartu waan eegay haddana inta la ii yeedhay ayaan wax eegeegay oo falam ara maba arag axadaa ruuxnaba ma arag uma nuudiitu dabeed haddana waa la ii yeedhay oo farafactu waxaan kor u qaaday ra'sii madaxaygii baan kor u qaaday fa idaa huwa waaba isaga oo waa jibriil eh cala alcarshi kursi oo kale ku dul fadhiya fi lhawaa'i hawada dhexdeeda yacni riwaayaadka qaarkood waaba malagii qaaru xire iigu yimid oo yacni ku dul fadhiya kursigaa bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda markaan madaxa sidaa kor ugu qaaday yacni waxa uu jeedaa nabigu jibriila jibriil buu ujeedaa calayhi asalaam fa akhadatnii markaa waxay qabatay buu yidhi rajfatun gariir iyo ruxan shadiidatun daran yacni cagaha ayaan isula dhaco si adag ayaan u gariiro u naxay yani waa xaaladda qofka qabsata marka naxdintadiisi ay ku timaado faataytu dabeed waxaanu imid baa u yihi khadiijata khadiija ayaanu imid oo faqultu markaa waxaan yidhi dafiruunii iduuduubuu idada yani marya igu dada ayaan idhi waayo had iyo jeer qofka marka arrinkadiis oo naxdinle ay ku timaado hadduu markaaba seexdo waxaa la yidhi hurdadu yani waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala dee sirta uu dhex dhigay waxaa ka mid a qofka acsaabtiisii iyo curuuqdiisii iyo maskaxdiisii way nasanaysa way degaysa isagoo argagaxsan hadduu dhaqso u seexdo walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala dee mucjizaadkii saxaabada uu ku karaameeyey yowma uxud maxaa ka mid ahayd inuu ku soo dejiyey amanatan nucaasa soo maaha uxud bahayd mise beder labadaa midkood yacni waxyaabuu ilaahay ku karaameeyda waxaa ka mid ahayd iyagoo midkood ay cabsida iyo khawfku ay meel adag ka gaadhay baa lulo ayaa kusoo degtay ilaa ninkiiba uu seexday isagoon ogeyn seeftiisi iyo warankiisii hore ka dhacday marka waa nooc min anasr waa nooc ka mida nasriga iyo guusha waayo qofku hadduu seexdo dee argagaxii iyo cabsidii mawqifka dadka haysta ayaa ka zuulaya marka waxa weyi fadasaruunii way iduuduubeen duuduub ayay igu sameeyeenoo waa i dadeen fasabuu waxaanay ku shubeen calaya korkayga maa'a biyo ayaa ay ku shubeen faanzala allah ilaahay waxa uu soo dejiye caza qaalibaha oo wajalla weynaaye ya ayuha almudasir ya ayuha almudasir baa markaa ilaahay igu soo dejiyey ya ayuha almudasiru kan isuu duubayo qumkac oo faanzir dadka u dig sarakac oo fadhi kuumayaale dadka u dig warabbaka rabbigaana fakabbir weyne wa siyaabaka dharkaagana fatahir aahiri marka awaamirtaasaa la siiyey nabiga sala allahu alayhi wasalam sida xadiidkaa walaalayaal inooga cad su-aasha uu yaxya weydiinayo abaa salama ee isna uu jaabir sii weydiiyey waxaa xadiidka ka cad awalu maa nazala min alqur'aan qur'aanka wixii ugu soo hortegay suurat lmudafir in ahayd waxaana inagu soo martay xadiidkan xadiidkii ka horreeyey awalu maa nazala calayhi lqur'aan yacni qur'aankii ugu horreeyey nebiga kusoo degay inuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq suuradda iqra shanta aayadood ee ugu horeeya ilaa maa lam yaclam laga gaadhayo sidee marka la ysku waafajinayaa ayu lqur'aani unzila awal ama qablo waa suurat lmudafir iyo waa suuratu iqra waxaa la ysku waafajinayaa awaliyadu waa laba awaliyat mulaqa wa awaliyat muqayada yacni horeyn mutlaq oo madax bannaan oo caam ah oo qur'aanka duuduub ahaan marka la ysku wada duubo maxaa ugu soo hordegay taasi waa awaliya mutlaqa iyo awaliya muqayada yacni horeyn iyadu ku dabran ama ku qaydan marxalad mucayan marka waxaa la yidhi suuratu iqra nuzuulkeedu waa awaliya mutlaqa qur-aanka marka la ysku wada duuduubo wixii ugu horreeyey suuratu iqra ayuu ah laakiin awalnimada loo qirayo suurat lmudafir waa awaliya muqayada oo waxaa la yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markii malaku jibriil qaaru tiro ugu yimid ee qur'aanka shantii aayadood ee ugu horreysay ay ku soo degeen suuratu iqra nebi maxamed uu kusoo dejiyey fakaran wax ilan waxa loo bislaynayo oo loo diyaargaraynaya marxalad cusub oo waxyi ah dabadeed intii ugu horreysay markuu qaatay waxyigii waa ka joogsada uu kala go-ay waxyigii waa uu ka joogsaday dabadeed bacda sakrati lwaxyi kala gu'ii waxyigu uu kala guu ka yar joogsaday dabadeed isagoo dee waxa weeyaan buurtii xiro ka soo daadegay waataa halkaaso baabartankiisa isagoo maraya samada looga dhawaaqay dabeed uu arkay inuu malaku jibriil yahay dabadeed waxa weeyaan lagu soo dejiyey ya ayuha almudafir kum faandir marka waxaad leedahay jamcigu waxa uu yahay awalu maa nazala calayh min alqur'aani muطlaqan waa suuratu iqra wa awalu maa nazala calayhi bacda fatrati lwaxyi suurat lmudafir yacni waxyiga kala guyiisii dabadeed qur-aanka wixii ugu soo horreeyey mudafir ba ahay qur-aan oo dhanna wixii ugu wada horreeyey iqra ayaa ahay saasaad marka odhan can yaxya waxaa laga wariyey qaala inuu yihi saaltu waxaan weydiiyey abaa salama abaa salama waxaan weydiiyey ayulqur'aani qur'aanka keebaa unzila loo soo dejiyey qablo hore qaala waxau ihi yaa ayuha almudafir faqultu waxaan yaa u iqraa mise iqray ahayd qaala waxau ihi saaltu waxaan weydiiyey jaabira bna cabdillah jaabir waxaan weydiiyey radia allahu canhu ayulqur'aani unzila qur'aanka keebaa loogu soo dejiyey qablo hore faqaala waxau ihi yaa ayuha almudafir faqultu waxaan idhi aw iqra mise iqra qaala jaabirun jaabir waxau yihi uxadidukum waxaan idinka warramayaa maa xadatanaa wuxuu nooga warramay bihi maaga rasuulu llahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaala waxau ihi jaawartu waxaan ku ictikaafan ku nagaaday bixiraa'in buurtaa xira dadkii ku yaalay ayaan ku nagaaday shahraa mujabil ah dabeed falamaa qadaytu markaan dhammaystay diwaarii ictikaafkaygii iyo nagaanshahan halkaa ku nagaanaya markaan soo dhammaystay ayaa nazaltu buurti xira waa ka soo daadegay oo fastabtantu waxaan dhexdhexaystay batna alwaadi hogga barhtankiisa dabeed fanuujitu waa la ii dhawaaqay oo fanadartu waxaan eegay amaamii hortayda iyo waqalfii xaggayga dambe iyo wacan yamiinii midigtayda iyo wacan shimaalii bidixdayda oo dabeed bala mara ma anaga xadan qofna cid alla cid ila hadlaysa waa garan waaye uma nuudiitu dabeedna waa la ii dhawaaqay oo fanadartu haddana waxbaan egeegay oo fala mara ma anaga xadan ruuxna uma nuudiitu dabeed haddana waa la ii dhawaaqay oo farafactu raasii markaasaan madaxaygii kor u qaaday faidaa huwa waaba isaga oo idaadu waa fujaa'iyo waxa sida kadahaa kugu dhacay degdega ah faidaa huwa waaba isagii oo waa malaku jibriila cala alcarshi kursi ku dul fadhiya fi lhawaa hawada dhexdeeda yani cirka iyo dhulka inta udhaxaysa yacni waxaa ujeedaa nabigu jibriila jibriila calayhi asalaam faakadatnii markaa waxay qabatay baa uu yidhi rajfatun ruxan iyo gariir shadiidatun daran si adag baan u gariiroon u naxay فأتيت خديجة خديجة أنيدو فقلت وحي دبروني إدوبوا إجدا فدبروني وإجدا مركا فصبوا عن كتبا علي كركيغا ما أبي أي أي كتبان فأنزل الله نبينا صلى الله عليه وسلم حليلي مركا وحي كسو دبي عليش وحي قليه درتي ديجت كل من نبي سيكون يعني حالة أبد أيانا دقولي شكي وايو دي وحا كسو دريا وحلوسا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا العلوس أيا لم تودشنيا ولذلك وعلى زيد بن ثابت وقت ما لما ما كان يسوق بوردي سكوتيفا أيا وحي لي كسو دري مركا وحو لها مكاسا بوردي دي دقابا إن نقصو أي كل واتي راحلة دي سامهاشي سيسوق فوسا وحيه هدو كسو دقنا هاشو دقل بيو فريزين كرتي ومي أودي كريم نبي إن يسدو لصعفو عليك وحي درتي فأنزل الله إلهي مركا وحوسودك عز غالبا وجل وينايه يا أيها المدثر كان الصدوب يوم قمكع أيها المسودك وفأنذر ذاتك أدد مركا جفدكم يا لي دعوتي خيرك أو كعوي هذه قول لا تنسك واحد يقول لك وحي قوي يعني ويا أمضى وحد وناك كفر يسحمان كذري بشوائم النقض بمقتضى الوحي يتكس ليسا وحي إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم سودكي هذيك لا واظلمين أبو إسلام وحوي ينانوني وربك ربك أنا فكبر ويني وتعظيم في عظمة الله إسكاله وثيابك تركاغنا فطاهر طاهري باب في كثرة الوحي وباب كهضلية وحي كثرة بدنانتيسي إيا وتتابعه إسراع راعي ويسكد بيه مركي ذنبه عن أنس بن مالك أنس بن مالك وحلقه رضي الله عنه إلهي رأى الله تعالى قال يقول إن الله إلهي عز غالبه وجل وإلهي تابع ووحي لي الوحي وحي على رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم إلهي وحيه ووحي لي oo yacni markii uu bilaabmay bacda alfatra waxyigii waa xidhiidho waa israac raacay qabla wafaatii intaanu dhiman kahor xataa tuufiya ilaa intii laga oodsanayey waxyigu waa israac raaco waa xidhiidhay wa aktaru maa kaana alwaxyu waxaana waxyigu ugu fara badnaa yowma tuufiya rasuulu llah rasuulka alla maalintii la oobsaday sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi markaa waxaanuu waxyigu ugu fara badnaa yowma tuwufiya rasuulu llah rasuulka alla markii la oogsanayey sala allahu calayhi wasalam looma jeedo marka yowma tuwufiya rasuulu llah maalintuu dhintay looma jeedo waayo had iyo jeer asaaliibta luqada carabiga waxaa ka mid ah yacni shayga in la yidhaha wuu soo xaadiray iyadoo muqadimaadkiisa iyo hordhiciisa uu soo xaadiro isaga laftiisa weli aanu iman oo mowsoo kalaa ka mid ah in badan qur-aanka waxaad ku aragteen yacni marka dardaaranka iyo axkaamta la xidhiidha laga warramayo marka uu geeridiis yimaado ama alwafaa mana aha macnaha dee markuu dhintayba ee mowtkii uu la haleelay uu waxa weeyaan la kulmay ruuxe waa marka muqadimaadkiisi iyo asbaabtiisii ay soo dhowaato marka iminkana waxaa looga jeedaa yowma tuwufiya rasuulullah waa wafaadkii iyo dhimashadii nebigu markay soo dhowaatay ee aakhira xayaati yacni noloshiisa aakhirkeedii ayuunbaa loo jeedaa intii aanu dhiman ayaa waxyigu si aada u fara badan isku raacraacay dabeed waxa weeyaan iyadoo waxyigii u go-ay oo uu dhammaystirmay oo diinta alle subxaanahu watacaala wax ka dhiman ee aan u jirin ayaa nabiga la oodsaday oo diinta ay kaamil tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات waxaa baabkana uu ka warramayaa dheelninkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama goor habeennimaa la dheelmiyey iyadoo laga dheelmiyey oo laga guuro geliyey beytkii xurmada lahaa ee makata almukarama loona dheelmiyey baytulmaqdis dabeed halkaa ambiyadii ilaahay uu kula kulmo uu ku sufiyey alisraa waxaa luqada carabiga la yidhaha sayru leyl ruuxoo habeennimo socdo guuro gala ayaa la yidhaha alisraa waana ti qisadii nebi muuse iyo bani israa'iil qur-aanka ku soo aroortay rabbi uu ku lahaa nebi muuse faasri bicibaadii laylaa addoommadayda goor habeennimo aan la guuro gal falisraa huwa sayru fi leyl haddaba xadiidkani xadiisu lisraa waa mucjizo aada iyo aada u weyn bay ahayd oo cajo badan oo caalamka soo martay marka intaynaan xadiidka lafdigiisa akriin waayo waa xadiis dheer waynu iska dadejin markaa lafdigiisa marka qabla dukuuli fi abnaa'i alxadiid xadiidka dhexdiisa intaynaan gelin baa waxoogaa yar aynu ka tilmaamaynaa mucjizat lisraa walmicraaj oo kooban mucjizadaas horta waxay ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii qurayshi ay beenisay ay waxba ka qaadan weyday baa ilaahay subxaanahu watacaala xikamkiisa waxaa ka mid a ambiyadiisa inuu ku karaameeyo mucjizaad ay dadka dee hidaayadii hanuunka lala damcay ay ku raacaan oo ku rumeeyaan marka mucjizadanaa ka mid ahay masaafadaha biraha laysaga socdo xaramka iyo shaam iyo baytulmaqdis iyo makata almukarama masaafaadka bilaha iyo muddooyinka dhaadheer safarka iyo socotada lagu gooyo baa ilaahay yacni zarf zamani oo maxduuda oo aada u kooban ilaahay ku geeyey oo kaga soo celiyey bal iska dhaaf masaafada dhulka ee masaafaadka samaawaad ee ilaahay mooye cid qiyaasi karta aanan jirin samo walba samada kale intay u jirto ayaa xilli kooban ilaahay geeyey oo aayaad waaweyn uu tusiyey oo uu kaga soo celiyey marka dee waxay ahayd mucjiza nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu karaameeyey si ay waxa weeyaan ugu rumeeyaan kuwii beeniyey subxaana aladii ataa bicabdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يعني وحويان إلهي سبحانه وتعالى وحولها سبحان الذي فعير لاواء وحمان ينقص ودنكه سنو كنزان ربك أدون في سي النبي محمد أدورها بين لما أكد يلمي يكد رجلي مساجد في حرمة لها يا مكة ee waxa weeyaan u dheelmiyey ila alaqsa masjid alaqsa halkaa waxa weeyaan goorha beenimaa alla hadeeyey addoonkiisa damiirku waxa uu noqonayaa allah rabbi subxaana waayo ka arrintaa mucjizada ku karaameeye huwa allah addoonka loo jeedaana waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam idaafada addoonka loo idaateeyey ila allah bicabdihina waa idaafatu tashriif waa karaamo iyo makaano u leeyihi darteed haddaba xadadka aada iyo aad ka weyne waktigii nebi moxamed dhacay sala allahu calayhi wasalam ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka toddobaad safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed waxa uu leeyahy waqad ikhtalafa salafu bixasabi ikhtilaafi alakbaari alwaarida yacni salafku akhbaarta kala duwan darteed ayay isugu khilaafeen arrinta noocan ee alisraa walmicraaj waxa yihi markaa faminhum man dahaba ila ana alisraa walmicraaja waqaca fi laylati waaxidati lyaqba waxaa ka mida salafka kuwa ku tegey in dheelmintii nebiga la dheelmiyey iyo korsiintii samaawaadka la korsiiyey labaduba inay dhaceen habeen keliya filyaqba isagoo soo jeedana ay dhaceen oo culimadu waxay ku tilmaameen riwaayaadka xadiidka qaarkood sida bukhaari oo kale iminka riwaayada muslimku ma jirto yacni waxa daabadda laii keenay anfuuli doona i geyn doonta masjid alaqsa bayna alyaqdaani waannaa'im anoo u dhaxeeya nin soo jeeda iyo nin hurdo oo bimacnaa xaalad bayna alyaqdati wannoom u dhaxeeya marka waxay ku xambaareen ibnu xajar iyo kayrkiiba hada maxmuulun cala ibtidaai alxaal yani waxay ku xambaareen markii dheelminkii israagu ay bilaabmaysay ugu horreysay oo qofku sida caadatan isagoo hurda ile nebiga waa la soo kiciyey qofkuna isagoo hurdo marka lasoo kiciyo arrin loogu yeedho dee waxaa shakila-aana marka hore in dheelalowga iyo hurdada raadkeedii uu kusii jirayo marka waxay idhahdeen bayna alyaqdaani bayna annaa'imi waalyaqdaan waa xaaladii la kicinayey dabadeed daabadii mar alla markuu cagaha saaruu fuulay dee wuxuu noqday mustayqis qof soo toosay oo soo jeeda dabadeed mucjizada inteedii dambe dee waxay dhacday isagoo mustayqida oo soo jeeda marka ibnu xajar waxa yihi waxay ku tageen markaa salafku in dheelmintii nebiga laga dheelmiyey maka ilaa bayt ilmaqdis loo dheelmiyey dabeed halkaa samaawaadka sare laga korsiiyey inay dhaceen habeen keliya filyaqba soo jeedna ay ku dhaceen بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث أي كنا دعين النبي إن لديني أو سماوات لكرسيه تركيسي هي نفسي سيبة مركي لصوصة ريلو وحيودي جبدين ويعني حادثة واحد على أولا بعد مبعثه انت لو وحيودي لصوصة ريلو النبي نمدي سجبدين وحنا كل على بجسده وروحه شركي سيئ الروح دي سبا وحولا معجزة وكل عمل وأرنت أرنت كم مرامو يسوى من روح دي صاي مقامات تلقوا في معها لكن سوى عيانا في صوصة يسوى صوته إذا هي جسد في سيئ الروح دي سبا معجزة ويلقوا في وعولي وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين سلاسي أيان جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء أي كتبين وتواردت عليه الأخبار الصحيحة أحاديث صحبنا أي كسوة أرورتي ولا ينبغي العدول عن ذلك إن لقل إحدان أني بنانين إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى دليل ويوحى وجهدي وحي علمك وكسو دقي عقلك سليم كأنا كما سقنا وح مستحيل خلق أي معجزة بعزة ذا سلوى قباره إلا أوله ظاهر كذا لقصر فيه إذا مركز سيدة الراجحة ومعجزة بعضي في ليلة واحدة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه في اليقظة حديث كان وكرنا من دون ثانو يا مركز إرادة دابت بالله إيه كاني أوان قولي وبيت المقدس بان تغي وهالكاس الكسو كدي دبر الهضرة كلانش سمر الله يسوع لقوان قري مركز إني حادثة في ليلة واحدة تحنتها هاي أياد دران كرتا وإسراء مركز لما ضي هالكا وجاري وكسو كدي دبرنا سماوات تسرق لكرسيين وروى البيهقي في الدلائل من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن ابي سلمه بيهقي وحو كسوري الدلائل طريق صالح بن كيسان كوزوري كورينا عن ابي سلمه انه يري اقتسم ناس كثير يعني عقب الاسراء فالفربضا ايات النوبي اسراء النبي قال لديه معجزه ذات لديه فجاء ناس الى ابي بكر ضد ابي بكر يمت فذكروا له فبعد أرنتي بيوشي هذا نوعي هذا محمد ما صار وحي شرتين موقعي wuxuu yidhi xalay baan shaam tagoon ka soo noqdo samaawaadka sare an koray taasuu leeyihi iyaga markaa qosol iyo riwaayad iyo dheeldheel baabay ka tahay faqaala ashhadu annahu saadiq waxau yidhi wallee waxaan qirayaa abubakar inuu run sheegayo faqaaluu watusadiquhu biannahu ata shaama fii laylatin waaxida uma rajaca ilaa maka waxay ku yidhaahdeen oma waxaad ka rumaysanaysaa muxamed inuu habeen keliya intuu shaam tegay haddana maka kusoo laaftay qaala nacam inii usadiquhu biabcada min dalik waxau yihi ha nebiga waxaan ku rumaynayaa intaa inka dheer wax ka fog ayaabaan ku rumaynaya usadiquhu bikhabari samaa warka samada uu iiga keeniyo waxiga ayaabaan ku rumaynayaa idinna shaamtan intan jirta ayaa ii sheegaysaa qaala fasumiya bidalika sidiiq sidaa darteed ayaa abubakar loogu naamaysoo loogu bixiyey inuu yahay asidiiq run badane waayo waa ka ku dhawaaqay hadallada dhaxalgalka ah ee qiimaha badan markii qurayshi ay beenisay markaasaa la yidhaha abubakr min sidiiq waxaynu waxoogaa ka xusaynaa markaa taariikhu lisraa'i walmicraaj waa la isku khilaafay bisha uu yahay iyo sanadku ahaaba oo culimada barkood waxay yidhahdeen bisha rajab qaar waxay yidhahdeen ramadaan qaar waxay yidhahdeen rabiicu lawal qaarna waxay yidhahdeen rabiicu thani فلاتنا وحا لا يسوق العفن قبل الهجرة وهمت بعد الهجرة سيدا الراجحة وحا قبل الهجرة إن كانوا مدينة تقين لكن قبل الهجرة لنفس يليم الله يسوق العفن في أي سنة قال روح إلى هذا قبل الهجرة بسنة سنة بكوري قال روح إلى هذا بثلاث سنين قال روح إلى هذا بستة أشهر أقوال تربضا أي ابن حجر فقر قصور ريا وإن صعب كبضا لكن قراصة إن صعب حنو إشارة في المامة in taariikhdii nebiga la had iyo jeer sharcigu waxau culayska saaraa addoommada waxay faa-ida uga dhalanayso masalan bisha ramadaan cibaada inagaga xidha ma khilaaf baa la geliyey taariikhdeeda sooma doona sharcigu zaman ama xilli ay cibaada inagaga xidhan tahay kama iyo waxa weeyaan mala la gelin waa caddeeyey bilaha xajka bilaha ramadaanka yacni bilaha mawaaqiida cibaadaadka nagaga xidhan yihiin way cad yihiin calaamaad go-an baana lagu yaqaanaa oo caalimkiiyo caamigu ay ka siman yihiin laakiin meesha aan faa'iday nagaga xidhnayn dee taariikhdeedu waxa laga yaabaa inaanay sugnayn hadday sugan tahay taariikh ahaan inaad ogaataa ma xuma laakiin mar haddaanay xikmad iyo faa'iide mucayani kaaga xidhnayn oo xilligaa aad samaynaysaa dee shaarica xakiimkii waxba waxa weeyaan ihtimaam badan lama siiyo marka iminka mucjizatu lisraai waalmicraaj ma inaynu rumayno inay tahay mucjizo dhacday xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay nebigiisa ku karaameeyey oo kuwii hanuunka lala damcayna ay ku rumeeyeen kuwii kalena ay beeniyeen ma inaad sidaa ugu waantowdood wax ugu qaadato cibro kuu noqoto mise xilliga mucjizadaasi ay dhacday inaad baadbaadho cibaada kaaga xidhan tahay inaad mucjizatu lisraai waalmicraaj cumuum ahaan u ogaato inay mucjizo weynahayd oo nebiga lagu karaameeyey xikmadda ku jirtaa waa inta laakiin habeenkay dhacday iyo maalintay dhacday taariikhdii mucayanka ahayd cibaadayna kagama xidhan soomi mayno qiyaamo samaynano qira'a la isugu iman maayo la dabaaldegi maayo xoola la qaban ma waxaasoo dhami mar haddaanay wax saabir oo sunno ahayn dee taariikhdeeda maxaaba kaaga xidhan uma alamru bacda dalik arrinka kale arrintaa kasii dambeeya waxay tahay yacni maadaama taariikh go-an ba aanay lahayn bal kuwa dabaaldega u samaynaya ma rajab bay dabaaldegi mise rabiicu lwal mise rabiicu laakhir ma qabla alhijra bisana mise qablaha bisitati ashhur mise qablaha bialaaa siniin ma bacda alhijra mata yani inay wakti un iska qabsadaan mooye wakti go-an heliba maayaan waxaanay shabahdaa maxay maxay la mid tahay ya alixtifaal bilmawlid nabowi ayay la mid tahay soo ma ta intaasoo qowl culimadu isugu khilaafeen wakti mucayan oo muttafaqi ba aanu jirin oo muxtalaf goorma dabaaldegi markaa jamacu bayna sawaatayn laba arrimood oo xun labadaba waa jimciyeen dadka bidcadaa sameeya kow horta taariikh aan muttafaq ba ahayn ayay iyagu miduun iska qabsadeen marka waxaaba sugowda dee inay tan ay qabsadeen baanay ahayn ta kale ay tahay ixtimaal baa ku jira cillada labaadee ku jirtaa waxa ay tahay cibaado aan laguba addoonsan ayay iyagu isku laazimiyeen waana bidcatun munkara waana bidco aan diinta ilaahay ku jirin calaa kulli xaal qofka caaqilka ah ee caqliga le cilmiba intaan la gaadhin waxaa ku filan nebi moxamed sal allahu alayhi wasalam abu bakrin sidiiq cid ka jeclayd miyeysa soo naftiisa iyo maalkiisaba kuma hubay cumar cid ka jeclayd miyeysa yani saxaabatu rasuuliillah cid maanta odhanaysa annakaa ka jeceloo laabta inoo tumaysa miyi jirta ayib saxaabatu rasuuliillah ma sameeyeen aljawaab maya mar haddaanay samayn waxaynu leenahay oo mubtadica bidcadaa la socda aynu ku afwaajinanaa afkiisana ku xidhaynaa law kaana khayran lasabaquuna ilay maasha allah yacni qofka sunniga ah ee sunnada ku sugan hadal badanba uma baahna waxaa ku filan inuu yidhaahdo law kaana khayran lasabaquuna ilay walle waxaan khayr hadduu noqon lahaa kuwaasaana uga dheerayn lahaa waayo kugulama dacwii karo kugulama doodi karo anaa ka jecla dabeed waxaad leedahay haddaanad ka jeclayn oo iyagu kaa jeclaayeen maxay dabaaldeg iyo ixtifaal ugu samayn waayeen inaka waxay sameeyaan rajab soo maa rajab bay inaka sameeyaan laakin dee bishii mutafaqba maa waa taa intaasoo bilood la isugu khilaafay xadiidka markaa musarfin عن انس بن مالك وعن ابي هريره رضي الله عنه الى ان اكاد ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولوتيت وحل كاني بالبراق براقة يا الله كاني وهو براقة دابة وناس حولا أما حيوان ونولا يعني دابة وحلقوا إطلاقا ددي الدنيا ما يدب على الأرض وحبلك بالفعلة مركا جواح لو بشر إمك وحيوان وهو براقة دابة وحيوان نولا oo abyadu cad oo tawiilun dheer oo fawqa alximaari dameerka ka sarreeya wa duuna albakli baqashana ka hooseeya oo ka yar kaasoo yadacu dhigaya xaafirahu qoobkiisa cinda muntahaa farfi araggiisa iyo eegmadiisu halkay ku dhammaato ayaa qoobkiisa u dhigaya surcada iyo degdega u degdegaya darteed qaala markaa nabigu waxa uu yidhi qaala markaa nabigu waxa yihi sal allahu alayhi wasalam farakibtuhu waan fuulay buraaqadii daabadii la ii keenay xataa ataytu ilaa an imid bayt lmaqdis bayt lmaqdis ilaa aan imid oo farabathu waxaan ku xidhay bilxalqa meeshii wareegsanayd allatii xalqadaas oo yarbitu bihaa ay ku xidhaan alambiyaau ambiyadu gaadiidkooda ay ku xidhan jireen meeshu waa meel ambiyo badan isaga dambaysay marka halkii ambiyaduba gaadiidkooda ay ku xidhan jireen ayaan ku xidhay buu yidhi wuxuu u xidhanayaana waxa weeyi marka mixraaj micraajka samada uu ka soo noqdo dee inuu haddana maka ugu laabto qaala waxa uhi markaasu ma dakaltu masjida masaajidkii aqsa ayaan galay oo fasallaytu waxaan ku tukaday fiihi dhexdiisa ragcatayni laba ragcado uma kharajtu dabeed waan soo baxay oo fajaanii waxaa yimid jibriilu malaku jibriil calayhi salaam korkiisa nabadaase biinaain weel buu ila yimid min khamrin khamraa iyo wa inaain weel min labanin caanaa oo fakhtartu waxaan doortay allabana caaniya ayaan doortay oo faqaala jibriilu jibriil markaa waxa uu yihi calayhi salaam ikhtarta waxaad dooratay nebi moxamedow alfitra abuuristii asalka ahayd ee qof walba lagu abuuray oo diin jacaylka ayaa dooratay fitradu waa aslu khilqa qof kasta asal ahaan waxa lagu abuuraa waa diin jacayl iyo fidro saliima dabeed hadhow markuu caqliyeysto ayuunbu ama fidradii lagu abuuray ku soconaya ama ka leexanaya waxa ka leexinayaana waa mu'asiraadka khaarijiga ah waa garanaysaan xadiidkii maa min mawluudin law yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qaala waxa uhi markaasu macraja binaa dabeed wuxuu nala koray binaa naka malaku jibriil ila samaa samaawaadka sare ayuu nala koray oo fastaftaxa waxa uu dalbay in laga furo samadii jibriilu jibriil in laga furuu dalbay istaftaxa siinta waxaa idha waa siinu alab oo yani ay alaba alfatxa waxa uu ka dalbay in samada loo furo jibriil waxaad garanaysaa samada in gaad laga hayo wajacalna samaa saqfan maxfuuda waa saqaf la ilaaliyey oo xaraf iyo gaadh malaa'iga leh cid geli karta iyo cid kasoo warbixin karta midna ma jirta markaa samaawaat cid loo ogolaado mooye waayo nebi moxamed oo khayru khalqilah ah ayaa loo idmayaa malakuljibriil oo afdalu malaa'ika ah labadii rususha ugu fadliga badnaa alrusul almalakiya iyo warusul albashariya waa jibriil iyo moxamede ayaa idan dalbaya oo mid walba loo fasaxaya cid walba dadkiska odhanaysa ma aha fastabtaca jibriilu jibriil ayaa markaa waxa uu dalbay in albaabkii samada laga furo faqiila lahu markaa waxaa lagu yidhi man anta yaa tahay qaala waxau yihi jibriilu jibriil qiila waxaa la yidhi waman macak oo yaa kula socda qaala waxau yihi muxamedun muxamed qiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi oo miyaa la soo diray oo samada miyaa loo soo diray qaala waxau yihi waqad bucisa ilayhi waa loo soo diray fafutixa waana loo furi baa yidhi markaa lanaa anaka faidaa ana waaba anigoo biaadama nebi aadam ku ag sugan faraxaba waa iisoo dhaweeyey bi aniga aadam oo wadacaanii bikhayrin khayrna waa iigu duceeyey uma caraja binaa dabadeed waxa uu nala koray ila asamaai ahaaniya samadii labaadee ku xigtay fastaftaxa fastaftaxa markaa waxa weeyaan waxa uu dalbay in samadii laga furo fastaftaxa jibriilu jibriil waxa uu dalbay markaa samadii in laga furo calayhi salaam faqiila markaa waxaa la yidhi man anta oo yaa tahay waa samadii labaad samo walba fasax ayuu dalbaya qaala jibriilu jibriil waxa uu qaala waxa uu jibriilu jibriil weeyi qiila waxaa la yidhi waman macak oo yaa kula socda qaala waxa uu yidhi muxamedun muxamed ayaa ila socda ayaa uu yidhi qiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi oo miyaa la soo diray qaala waxa uu yidhi qad bucisa ilayhi hayo waa la soo diray qaala waxa uu yidhi fafutixa lanaa waana loo furay faidaa ana waaba anigoo bibnay ilkhaala labadii habrawadaagta ahaa waaba anigoo agjooga yacni laba hooyo walaale ay kala dhaleen waa ciise bni maryama wa yaxya bni zakariya salawaatu ullaahi calayhima waa ciise iyo yaxye labadii waxa weeyaan habrawadaagta ah ibnay ilkhaala ee labada labada hooyo walaale ay kala dhaleen waaba anu agjooga faraxabaa markaa waa ii soo dhaweeyeen bi aniga oo wadacawaa waxay igu duceeyeen lianiga bikhayrin khayr uma caraja binaa dabeed waxa nala koray ila asamaai haalisa samadii saddexaad oo fastaftaxa jibriilu jibriil ayaa dalbay in laga furo faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay qaala jibriilu waa jibriil baa uu yidhi qiila waxaa la yidhi waman macak oo yaa kula socda qaala muxamedun qiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi oo miyaa la soo diray qaala waxa u yihi qad bucisa ilayhi fafutixa lanaa waa naloo furay faida ana biyuusufa waaba anuu yuusuf la jooga sala allahu calayhi wasalam idaa huwa waaba isagiyo yuusuf qad ucطiya la siiyey shatra alxusni quruxda kala barhkeed la siiyey waxaa qurux adduunka jirta kala barow berhba la siiyey nebi yuusuf calayhi salaam waa kuwii dee niswa niswada ama dumarku ay kuga fidnoobeen ay ku dagmeen wax qurux la yidhahda ilaahay ku maansheeyey qaala waxa u yihi markaa isagu dee fastactar waa ka dhowrsoonaado ilaahay waa ka xifdiyey makrigoodii iyo shirqoolkay u dhigeen iyagaa si fidnoobay dumarka qaala waxa uhi markaa faraxaba bi waa ii soo dhaweeyey oo wadacaa li bikhayri khayrna waa iigu duceeyey uma caraja binaa dabeed wuxuu nala furay ila asamaai araabica samadii afraadoo fastabtaca jibriilu jibriil ayaa yidhi iga fura qiila waxaa la yidhi man hada waa kuma qaala wuxuu yihi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi waman macak oo yaa ku weheliye qaala wuxuu yihi muxammadun qiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi miyaa loo soo diray qaala wuxuu yihi qad bucisa ilayhi fafutixa lana waa naloo furay faidaa ana biidriisa waaba anigoo idriis la jooga faraxaba bi waa ii soo dhaweeyey wadacaa lii bikhayrin khayrna waa iigu duceeyey qaala allahu alle waxa uhi caza qaaligaa wajalla weynaaye warafacnaahu makaanan caliya waa nebi idriis marka warafacnaa waxaan u kor yeelnay makaanan makaan caliya sarreeya oo samada afraada uma caraja binaa dabeed waxa waxa weeyaan uu nala faray ila asamaai khaamisa samada shanaad ayuu nala faray marka jannadana waa lagu fasira makaanan caliya ay fi ljanna liana aljanna caaliya waayo jannadu dee waa sarraysa uma caraja binaa dabeed waxa uu nala faray ila asamaai khaamis samadii shanaad oo fastabtaca jibriilu jibriil ayaa wuxuu dalbay in laga furo qiila waxa la yidhi man haada waa kuma qaala waxa uhi jibriilu qiila waxa la yidhi waman macak oo yaa ku weheliya qaala waxa uhi muxammadun qiila waxa la yidhi waqad bucisa ilayhi oo miyaa la soo diray qaala waxa uhi qad bucisa ilayhi fafutixa lana waa naloo furay faidaa ana bihaaruuna calayhi asalaam waaba anigoo haaruun la jooga faraxaba waa ii soo dhaweeyey oo wadacaa lii bikhayrin khayrna waa iigu duceeyey uma caraja binaa dabeed wuxuu nala koray ila asamaai saadisa samada lixaad fastabdaca jibriilu jibriil ayaa waxa weeyaan dalbay in laga furo qiila waxa la yidhi man haada waa kuma qaala waxa uhi jibriilu qiila waxa la yidhi waman macak oo yaa ku weheliya qaala waxa uhi muxammadun qiila waxa la yidhi waqad bucisa ilayhi oo miyaa la soo diray qaala waxa uhi qad bucisa ilayhi oo fafutixa lanaa dabeed waa naloo furay faidaa ana bimuusa waaba anigoo nebi muuse la jooga faraxaba bi waa ii soo dhaweeyey wadacaa lii bikhayrin khayrna waa iigu duceeyey uma caraja binaa dabeed wuxuu nala koray ila asamaai asaabica samadii toddobaad fastabdaca jibriilu jibriil ayaa yidhi iga fura qiila waxa la yidhi man haada waa kuma qaala waxa yidhi jibriilu qiila waxa lihi waman macak oo yaa kula socda qaala waxa uhi muxammadun qiila waxa yihi waqad bucisa ilayhi oo miyaa loo soo diray qaala waxa uhi qad bucisa ilayhi fafutixa lana markaa waa naloo furay faidaa ana biibraahiima waabaanoo ibraahim la jooga calayhi asalaam oo musnidan ku tiirinaya daarahu dhabarkiisa ku tiiriyey ila albayt almacmuuri beytka la camiray dhabarkiisa ku tiiriyey beytka macmuurkaa waxaa la yidhi waa kacbatu ahli samaa sida kacbada ahlularduhu ay maka u tahay ayaa baytulmacmuurka samada toddobaad ku yaalaana u yahay kacbatu ahli samaa waidaa huwa waaba isagoo yadkuluhu baytulmacmuurka uu gelayo kulla yawmin maalin walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag oo laa yacuuduuna ilayhi aan dib ugu soo laabanayn bal tiradood iyo cadadkoogeed maalinkii la arkaba uma dahaba bii dabeed waxa uu ila tegey ila sidrati geeda godka ah almuntahaa ee agteeda lagu inshuhoode lagu dhammaado bimacnaa waxaa looga jeedaa intaha ilayha amru lkhalaa'iq yani sidratulmuntahadu waa meesha khalaa'iqda umuurtoodu aanay dhaafin ee lama dhaafaanka ah uma dahaba bii laakiin waxaa la yidhi halkaa markuu gaadhay nebi moxamed isagu khayru khalqi illaah wuu ka gudbo uu dhaafo halkaas sidratulmuntaha laakiin waa meel lama dhaafaana khalaa'iqda kale uma dahaba bi dabeed waxa uu ila tegay ila sidrati lmuntaha geedaa gobka ah ee almuntaha agteeda amarka khalaa'iqdu uu ku intoode uu ku dhammaado ee lama dhaafaanka ah waidaa waraquhaa waaba iyadoo geedaa gobka ah caleenteedu ka aadaani lfiyala maroodiga dhagihiisoo kale admuddo waaweynida waidaa tamaruhaa waaba iyadoo midhaheeda geedaa gobka ah ka baxaa kalqilaali sida jalxadaha meel meesha hajaro laydhaha laga keeno la mid ah oo riwaayaadka kale sida bukhaari oo kale ka khilaali hajara meesha hajara la yidhaahdo jalxado waaweyn oo macruufay ku ahayd jalxadaheedii baabad moodaa waayo inta badan waxyigu dadka waxa uu misaalka iyo tusaalaha ugu soo qaataa waxay garanayaan curfigooda iyo caadadooda ila waa wax qaybo innaka inaga maqan marka waxaa laynoogu tusaalaynayaa innaku waxaynu aragnay shahaadada waidaa tamaruhaa waaba iyadoo geedaa midhaheedu kalkhilaali sida jalxadaha hajaro laga keeni jiray waaweynida ay waxa weeyaan laaleegyihiin qaala waxau yidhi hadaba falamaa kashiyaha geedii markuu daboolay min amri illaahi ilaahay amarkiisa maa kashiya wixii daboolay tagayarad way doorsoontay markii geedii uu daboolay amarka ilaahay wixii ka daboolay waa doorsoontay oo famaa axadun axadoo min khalqi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka midii yastatiicu maba karayo an yancasahaa inuu sifeeyo min xusniha wanaaggeeda caadada makhluuqaadka waxaa ka mid ah madaxda iyo dadka la sharfaa goob markay imanayaan in loo dhallalaaliyo loo qurxiyo ubaxyada iyo faraawiinka iyo gugasha iyo kaarbadka iyo waxaas ay isdhaafaan soo ma marka nebi moxamed waa wasfi ilaahay ilaahayba subxaanahu watacaala dee samaawaadka halka ugu sarraysa in cidiba gaadhin baa ilaahay ku karaameeyey markaa geedii sidrasulmuntaha ee uu gaadhay ayaa loo qurxiyey takriiman lilmustafa sala allahu calayhi wasalam iyadoo la karaamaynayo dabeed waxa uu yidhi geedii markii amarkii alla u daboolay si wax sifayn kara oo tilmaami karaaba ma jiro quruxda ilaahay siiyey waayo فأوحى الله إلهي مركا وحي وحيودي بودي إلي يعني كما أوحى وحي وحيودي وففرض أوحى الله يغفر لي إلي أما ففرض إلهي وحي يغفر لي إلي علي يعني خمسين صلاة خمسا صلاة في كل يوم وليلة مال والبيع بين كسا فنزلت وحن سوداد إلى موسى نبي موسى عليه السلام فقال مركا وحيودي ما فرض ربك ربنا محوك فرلي إلي على أمتك أمة هذا محوك فرلي إلي قلت وعين خمسين صلاة يعني خمسا صلاة ayuu ku faral yeelay walidaalika nebi muuse taladii uu siinayey sababteeda ilaahay waa kay nagaga fudaydiyey oo dee nebi muuse mar walba la talinayay marka lidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi yacni nebi muuse markii hore soo marayna isagaa iigu arkaa oo mar alla markuu nebigu ka gudbay waa kii uuhin qabsaday ee uu yidhi yacni ina kaa dabaday la soo saaray ummaddiisa waxaa jannada ka gelaysa in ka badan inta ummaddayda ka gelaysa dabadeed waa ooyey laakiin wuxuu yidhi falamaa rajactu markaan soo noqdayna kii igu raxmadda igu wanaagsanaa buu ahaayo dee taladii nebi muuse ayaabu intaasoo jeer ku noqnoqonay waxa yihi markaa fanazltu ilaa muusa faqaala maa farada rabuka calaa ummatik waxa yihi war muxamedow ummadaada ilaahay muxuu kusoo faral yeelay qultu waxaan yidhi kamsiina salaata konton salaadow qaala wuxuu yihi irjic ilaa rabbik warado rabbigaa ku noqo oo fas'alhu takfiifa waxaad weydiisataa inuu kaa fudaydiyo faina ummataka maxaa yeelay ummadaadu laa yutiiquuna dalik arrintaa kari maayaan fainii maxaa yeelay anigu haddaan nebi muuse ahay qad balowtu banii israa'iila ree banuu israa'iil anaa kirrabay oo imtixaanay oo wakhabartuhum si kasta anaa u dabagalo u jaribay oo waxa weya reer bani israa'iil u rogrogay qaala waxa uhi farajactu ilaa rabbii rabbigay ayaan ku noqday oo faqultu waxaan ihi yaa rabbi rabbigayow qasib ka fudaydi calaa ummatii ummadayda ka fudaydi faxada canii khamsa waxa ilaahay iga dejiyey buu yidhi markaa shan فرجعت مرقا وحد صلق إلى موسى نبي موسى عليه السلام فقلت وحيد حط عني خمسة شنبو إلهي إذا كرتروا إذا نافي قال وحولي إن أمتك أمضاه لا يطيقون ذلك أرنتا كريم آيان فارجع إلى ربك ربك أصلقه فاسأله التخفيف فضيب ويديسه قال وعون بجودي فلم أزل كمان جو إن أرجع إلى نقنقضه بين ربي ربي لي تبارك وإنه وتعالى سبحانه وبين موسى نبي موسى عليه السلام لحلوذا يعني كمان جو إلهي iyo nebi muuse dhexdooda ku noqnoqdo xataa qaala ilaa uu yidhi alleh yaa muxammadu nebi muxammedow marka intaasoo sheer baa kolba intu ku noqday wax laga dhigay ilaa uu rabbi ku yidhi yaa muxammadu muxammedow inahuna salaadaani khamsu salawaatin shan salaadood weeye kula yawmin walayla maalin walba iyo habeen kasta likulli salaatin salaad walibana waxay leedahay cashrun toban laab salaad walibana toban salaadood bay udhigan فذلك كاس مركا خمسون صلاة كنتم صلاة دوي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كاسنا وابيق إلهي عدو دون وصيو بحيو يعني وحويا خمسون في الأجر وخمس في العدد حق عضال في أجرنا وككنتم حق افترادنا وكشن صلاة شمسون باطل وكل صلاة وكنتم آه. ومن هم ومن هم الروح فهم بحسنة وناس يعني حسنة كلية الروح كهمية وفلم يعملها عن سمين كتبت وحل قرية له استقر حسنة وناغيا له قرية فإن عملها هبو سمينا مركا نيدي وناغسنيدي عزم هي بوان في فعلها حسنة له قرية فإن عملها هبو سمي ولا دينا كتبت وحل قرية له استقر عشرة فضل لاب له قرية يعني فضل لاب كان السلاة وقبار ما هي حسنة كسنا فضل جربال الله من الله بيا sida axaadiis iyo nusuusta kale ay tilmaantay ilaa toddoba boqol oo sheer ilaa libin laabo ilaahay mooyo cid kaleba aanay jirin waman ama ruuxa ku hamiya bisayi'aatin xumaana oo falam yacmal aan samaynin lam tuktab shay-a waxba loo qori maayo sayi-uu ku hamiyey manuu samayn loo qori maayo hamiga aan la qorayn waa kee hamiga aan la qorayn waa kee ya kii xumaanka sax marka laakiin xuduudda aynu sheegnay marka uu noqon karo hami iyo markaan noqon karin هيا تفضل ولا فرق ثاني هيا تفضل مركز فعل فيه انت تطلق عاصي انا اطمن سواء القرين كأن القرين جزاك الله خيرا وإن في ندي فرق بعوض حيا بين الهم والعزم يعني القرآن كم مصمم في قفك كما ضمبيك كجاره هي خاطرة قلب لا أبو كفر على يد عصا فرق بعوض حيا ولكن وحديث في ذلك المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال هذا القاتل فما بال المقتول انه كان حريصا على قتل صاحبه نبيgu markuu yidhi labadii muslim markay seeftooda iskala hor yimaadaan kii wax dilay iyo kii la dilay labadiiba waa finnaar saxaabadii markay yidhahdeen rasuulkii allow kani waa gacanku dhiibiya laakiin kan la dilay isagu muxuu ahli naar ku noqday nebigu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaguba teello umuu dhigane wuxuu ku dadaalayay walaalkii inuu dilo marka labada ninee kulmay ficilkii way la baasireen asbaabtiina way la yimaadeen mid walbana wuxuu doonayay ka kale inuu dilo laakiin midna ficilkii waa u filay midna umuu filay soo maaha marka waxaa yidhi sidaas oo kale qofka ficilka macsiyada cazmi iyo go-aanka madambaysa waxa weeyaan u gala ee asbaabteediina ku dhaqaaqa waaba si ugii aynu nidhi gurigii wuu u dhaqaaqo kitaabiisii laakiin wuu suuroobiye hadda waxba muu xadin haddana waa saari oo dembigii sariqadu waa u qoran yahay marka calaa kullin waxaynu nidhi cazmiga asbaabtiisa la qaato dembigii waa kuu qoran yahay laakiin khaatirada qalbigaada intay kusoo dhacday dhaaftay ma qora markaa faraq baa udhaxeeya fakerka iyo hamiga intuu kugu soo dhaco ku dhaafa iyo go-aanka ayaa kala duwan kaaan la qoraynin markaa waa hamigii imaha casimada iyo go-aanka waayo go-aanku ficilka ayuu la mid yahay baa culimadiiba fain camila daba hadduu sameeyo xumaantii kutubad waxaa loo qorayaa sayi'atan waaxida xumaan keliya qaala waxa uri fanazaltu markaa waan soo degay xatan tahitu ilaa muusa ilaa nabi muuse aan u yimid faakbartu markaa waan u warramay rabbigay waxaan kala kulmay faqaala waxa uri irjic ilaa rabbik rabbigaa ku noqo oo shantii salaadood maba macnaa kari maaya dee waa taa ummadda nebi maxamed in badan oo kamida shantii loogu taagi lahay waayo nebi muuse khabiir buu ahaa reer banu israa'iil aad iyo aad u soo rogrogay marka waxa uri irjic ilaa rabbik rabbigaa ku noqo shantan laftooda kula noqo fas'alhu takfiifa waxaanad weydiisataa inuu kaa soo fudaydiyo faqaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan idhi qad rajactu waan ku noqnoqday ilaa rabbii walla rabbigay waan ku noqnoqday in badan xata istaxyaytu minhu ilaa aan ka xishooday waayo siyaama saalixiin sifaadka dadka wanaagsan waxaa ka mid ah iyo qofku inaanu soo taagnaanune waxa weeyaan xishoodo marka wuxuu yihi walle ilaahay waan ku noqnoqday ilaa aan ka xishooday oo ku noqon kari maayo xayaadu marka waa min sifaati alambiya waana sifada saalixiinta wallahu aclam